أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatu waa subax sibtiya taarikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warka subaxnimo oo saaka gebiaantiisa aan ku falaqeyn doona kuna soo gudbin doona howlgalkii barakeysnaa xalay mujaahidiinta ay ku galeen hotelka beach view oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho haddaba howlgalkii xali sidee ayuu ku bilowday aan soo dhaweeya walaalka ismaaciil salaad guleed haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka xalay ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal isugu jiray istishaadi iyo mid inqimaasi ah ku qaadeen hoteel lagu magacaabo beach view oo ku yaala xeebta liide ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku caweyn jireen madax iyo saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya n howlgalkan inqimaasiga ah oo socday ku dhowaad ilaa lix saacadood oo xiriir ah ayaa waxaa lagu daafuray camaliyad istishaadiye ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadibna waxaa xigay in haliyeye ka tirsan inqimaasiyiinta mujaahidiinta ay u daataan dhismaha hoteelka lagu magacaabo beach view oo ah goob ay ku caweeyaan murtadiinta inqimaasiyiinta mujaahidiinta ayaa la wareegay gacankuhaynta dhismahaasi oo muddo saacadahna halkaasi ka dagaalamayay camaliyadda iyo howlgalka inqimaasigana khasaaro xoogan iyo jab xoogan ayaa lagu gaarsiiyey cadowga allaah waxaa baraha bulshada xalay ilaa saaka lasoo dhigayaa muuqaalo iyo sawiro muujinaya khasaaraha baaxadda weyn ee gaaray murtadiinta waxaa la arkayay meydadka murtadiinta oo daadsan dhismaha hortiisa ee xeebta liido iyo dhaawacyo laga daabulaya halkaasi mujaahidiintu markii ay la wareegeen dhismaha ay ku caweynayeen murtadiinta durbadiiba waxay guda galeen inay halkaasi ka bilaabaan howlgal toogasho ah oo ay ku tooganayaan murtadiintii halkaasi ku goodoonsaneed walaalka waxaa xusid mudan in howlgalkan inqimaasiga ah uu soo gaaray saaka xilligii salaada subax ilaa iyo intaasna uu socday geesiyada inqimaasiyiinta waxa ay xalay u babacdhigeen weerar dhowr ah oo murtadiintu ay kusoo qaadeen haliyada intii ay ku sugnaayeen dhismaha oo ay iska caabiyeen dhowr jeerna murtadiinta lagu jebiyey weeraradii ay soo qaadeen iyagoona khasaaro xogan la gaarsiiyey murtadiintu markii ay dhowr jeer weeraro kusoo qaadeen haliyada inqimaasiyiinta ee dhismaha ka dagaalamayay islamarkaana ay awoodi waayeen inay fooda geliyaan dhismaha ay markii dambe burburiyeen dhammaanba dhismihii iyadoona muuqaalo iyo sawiro halkaasi laga soo qaadana een muujinayeen markaan eegno khasaaraha murtadiinta ku gaaray howlgalkii inqimaasiga ahaa ee xalay ka dhacay xeebta liido dhismahan ku yaala khasaaraha murtadiinta gaare aada ayuu u ballaaran yahay dhimashada sida warbaahinta iyo baraha bulshada lagu soo qorayay cadowgana uu qaarkood qiranayay afartameeye kor ayay u dhaafaysaa dhaawacuna inta ayuu ka badan yahay murtadiintii xalay halkaasi ku halaagsamay waxaa kamid ah saraakiil murtadiin oo caan ahaa qaarkoodna ay ku dhaawacmeen weerarka waxaana halkaasi ku caweyn jiray saraakiisha iyo madaxda murtadiinta iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradaha murtadiinta iyo jawaasiista iyo maleeshiyaadka ridada cisbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee muqdisho waxaa lagu soo waramayaa in saaka ilaa xalay la geenaya dhaawacyo aada u fara badan oo murtadiin ah howlgalkii xalana wuxuu ahaa mid sidii ay usoo qorsheeyeen mujaahidiinta allah fadligiis u dhacay oo khasaare baaxadle cadowga lagu gaarsiiyey jasaaka allaahu kheyran walaalka ismaaciil haddaba dhegeystayaal howlgalkii xal wuxuu ahay howlgal barakeysan oo khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah haddaba intee ayuu la egyahay khasaaraha uu geystay weerarkii xalay sideese looga hadalhayaa internetka iyo baraha bulshada aan soo dhaweeya walaalka faysal mahad soomaali haye faysal bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow dhegaystayaasheennu waxay ka dharagsan yihiin qaabka uu u bilowday weerarkan barakaysan ee xalay mujaahidiintu ay ku qaadeen dhismaha weyn ee hotel beach view ee ku yaalla xeebta liido ee magaalada muqdisho hase yeeshee ee waxaan falanqayntan kooban diiradda ku saari doonaa khasaare intee la-eg ayuu u geystay weerarkii xalay murtadiinta sideese looga hadalhayaa internetka iyo baraha bulshada ku xidhiirto maxamuud ee baraha bulshadu ay ku xidhiirto sida facebookga telegramka iyo twitterka waxaa si weyn xalay ilaa iminka lagu hadalhayaa ee weerarkaasi barakaysan waxaa sidoo kale lagu soo gudbinayaa muuqaallo iyo sawiro kala duwan oo muujinaya khasaaraha inta uu la egyahay maxamuud khasaare badan ayaa weerarkan uu geystay ee maleeshiyaadka murtadiinta waxay gebi ahaanba dumiyeen ee dhismihii hotelka ee kadib markii ay ku garaaceen hubka noocyadiisa kala duwan muuqaalada qaar oo lagu baahiyey ee mareegaha internetka waxay muujinayeen in maleeshiyaadku ay qoryo culculus u isticmaalayeen dhismaha hotelka ee taasna ay sababtay in guud ahaan burbur lixaad leh uu gaaro ee hotel beach view ee magaalada muqdisho maxamuud ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca tirakoob rasmi ah ma jiro ee saraakiisha ku dhaawacmatay waxaa ka mid a taliya ku-xigeenkii maleeshiyaadka riddada ee nisa ee gobolka banaadir murtadka lagu magacaabo ibraahim sheikaal ayaa weerarkaasi barakaysan ee inqimaasiga ku dhaawacmay sidoo kale saraakiisha magacyadooda aan helnay ee weerarka ku dhintay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo cali mahdi nuur oo ka mid ahaa saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya waxaa sidoo kale maxamuud oo jira saraakiil kale oo magacyadooda laysla dhex marayo balse aan weli andalus loo xaqiijin sidoo kale maxamuud waxaa jira in gudaha hotelka iyo bannaankiisaba ay ku burbureen gaadiid fara badan oo ay lahaayeen saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada soomaaliya hoteelkan xalay weerarka uu ka dhacay waxa uu ka mid yahay hoteelada ay inta badan booqan jireen madaxda kooxda riddada soomaaliya oo ay ugu horeeyaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kooxdaasi iyo sidoo kale xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha murtadiinta kaas oo uga dhigan in hoteelkan uu ka mid yahay meelaha sida weyn ammaankiisa loo adkeeyo hase yeeshee xalay allaah fadligii gacanta mujaahidiintu ay gaartay islamarkaana murtadiintu ay iyagu malaynayeen inay kaga badbaadi karaan dhumucda rasaasta ee mujaahidiinta maxamuud markaan baraha bulshada usoo noqonno waxaa taalla baroor iyo tacsi fara badan oo waxaa laysla dhex marayaa sawirada iyo magacyada qaar ka mid ah murtadiintii xalay dhimashada iyo dhaawaca ku noqday sidoo kale muuqaalada lagu faafiyey mareegaha waxaa ka mid ah muuqaal mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta uu ugu hanjabayo wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho haddii kaamiradooda lagu arko bakhtiga qaar ka mid ah askartooda murtadiinta ama dhaawacyadooda wuxuu ugu hanjabayaa in kaamirada ay ka ilaaliyaan inay sawiraan ama ay duubaan ee bakhtiga faraha badan ee murtadiinta ee daasan bannaanka hore ee hoteelka iyo gudihiisaba aan dhegaysanno codka murtadkaasi oo wariyaasha u hanjabaya insha allah ee tirakoob rasmi ah iyo saraakiisha magacadooda oo aan soo xaqiijinno iyo wararkii ugu dambeeyaba dhegaystayaasheenna waan u soo gudbin doonaa insha allah jazaaka allahu khayran walaalka afaysan soomaaliya waa tahay dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa warkeenii subax oo saaka gebiyaantiisa aan ku faaqidayna howlgalkii barakaysna ee xalay ka dhacay hotelka beach view ee magaalada muqdisho goobtaasi oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho haddaba laba sano kadib xamladii gurguurta ee wilaayaadka ka dhanka ahaa iyo xarumihii ugu muhiimsanaa ee cadowga ee xamar ku yaala in la galo fariin ceenke ah ayuu dirayaa weerarkii xalay waa kan walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsantahay walaalka weerarka istishaadiga iyo inqimaasiga ah ee ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen dhismo amnigiisa si aad ah loo ilaaliyo oo ku yaala xeebta liido degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa runtii wuxuu dhabarjab ku yahay saliibiyiinta kumanaanka ah ee ku sugan xerada xalana iyo maleeshiyaadka kooxda riddada weerarkani wuxuu imaanayaa laba sannadood iyo dhowr bilood kadib markii xasan gurgurte uu noqday madaxweynaha kooxda riddada wixii xilligaas ka dambeeyey wuxuu qaaday xamalaad ashaadala dirra oo ka dhanaa mujaahidiinta in hadda laysku haysto xindaabka kooban ee kooxda riddada ay ciidamada fara badan geysay ee magaalada muqdisho ayaa ka dhigan in wax makama jiraan ay noqdeen dhammaanba dadaaladii kooxda riddada ay ku dooneysay inay ku sugto amniga degmooyinka gobolka banaadir marka la eego goobta weerarku ka dhacay waa ee, goob ee, xayndaab ah oo amnigeeda si aad ay u ilaaliyaan ciidamo ashaamud ee, kala duwan oo isugu jira ee, kuwa ashaadaladirirka ee nabasuguda loogu yeero kuwa militari ah iyo xataa kuwa taabacsan ilaalada een, xarumaha kooxda ridada Een, goobtan runtii waxay ahayd meel ee, si aad ah ay isha ugu hayeen dhammaanba ee, maleeshiyaadka shahaadaladirirka kooxda ridada iyo xataa kuwa saliibiyiinta ajaanibta ah ee ku sugan magaalada muqdisho in weerarku uu ka dhaca goobtan ee amnigeeda sida aadka ah isha loogu hayo isla markaasna saacado badan uu qaata qudheeda ayaa dhabarjab u ah kooxda ridada ee waxaynu ogeynay in wadooyinka aagaas soo gala ee dhagxaan shamid ah lagu daadiyey goob walbana laga sameeyey bar kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka dadka caadiga ah lugeynaya meelaha qaar baaritaano adag la sameeyo kaamirooyin ayaa lagu xiray wadooyinka in weerar guuleystay goobtaas oo ka dhaca ayaa dirayso fariimo dhowr ah ee waxaana ee, xusid mudan in maamihii lasoo dhaafay saliibiyiinta ku sugan xerada xalane ay ka digayeen weeraro laayaan ah oo ka dhaca goobaha muhiimka ee magaalada muqdisho Een, dhowr jeer oo saraakiil ka tirsan kooxda ridada ay ka hadleen fagaarayaasha waxay ku faaneen inay adkeeyeen amniga magaalada caasimadda ee muqdisho balse allah fadligiis hadalladaas waxay noqdeen kuwo waxba kama jiraan ah oo magaalada muqdisho bilihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dilo qorshaysan iyo qarxiyo lagu fulinayey ee saraakiilta sare oo ka tirsan kooxda ridada meelaha muhiim ah ayayna ka dhacayeen weeraradaas sida ee, degmooyinka xamarweyne waaberi iyo degmada xamarjajab oo kooxda ridada amnigeeda in muddo ah ay sheegaysay inay adkaysay in xasan gurgurta isagoo eh, boqolaal kilomitir eh, meel ka fog eh, dagaalka u soo raray oo xamalaad ashaadaladirra ku soo qaaday wilaayaad ka dhaca bartamaha dalka soomaaliya mujaahidiintu ay u dabamareeyaan xarumihii ay ku gambanayeen madaxda kooxda ridada ayaa fariimo dhigi lagu qoray waxay u diraysaa dhammaanba cadaada allah ee doonaya inay la dagaalamaan nuurka allah ee degmada cabdicasiis gaar ahaan xeebta liido ee runtii waa meel amnigeeda ay adkeynayeen kooxda ridada een kaamirooyinna meel walba la dhigay in mujaahidiintu halkaas ee, weerar noocan ay ka fuliyaan ayaa wadnaqabad waxay ku tahay dhammaanba saraakiisha kooxda ridada Ee, walaalka waxaa kaloo eh, xusid mudan in waktiga weerarkan uu kusoo aaday ay tahay eh, mid xasaasi ah oo murtadiintu ay marayaan xaalad kala guur ah Een, ciidamada kufaarta afrikaanta ah ayaa ee, dabeeqada sanadkan la filayaa in dalka laga saaro sidoo kale weerarkani fashil kuma ahan kooxda ridada oo keliya ah ee, wuxuu fashil ku yahay kumanaan kun oo askar calooshooda shaqaystayaal afrikaan ah oo ku sugan ee dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho kuwaas oo dowladaha reer galbeedka lacago ee malaayiin dollar ah bil walba kaga qaata sugidda xarumaha muhiimka ee magaalada caasimadda ah sida liido oo kale ee waxaana muuqata in howlihii loo ilmaday ee kufaarta afrikaanta qudhoodu ay gabeen oo mujaahidiintu goob xasaasi ah weerar noocaana ay ka fuliyeen jazaaka allahu kheyran walaalka alfaatix sidoo kale tibintii tooskeed ee xalay ay samaysay idaacadda islaamiga al andalus waxaa qayb ka ahaa liiladii in qimaasiyiintaha ee howlgalka fuliyey walaalahaasi uu barnaamijka si toos ah kaga qaybgelayay iyagoo ku sugan gudaha hotelka kuna mashquulsan madax ka jirida cadowga allah haddaba warbixintan waxaa inoo eegaya walaalkeen abu xasaan mid ka mid a halyeeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey howlgalkii lagu qaaday dhismaha biij view ee magaalada muqdisho ayaa fariimo dhiig lagu xardhay kasoo gudbiyey jiidda dagaalka uu ka socda ee xudunta magaalada muqdisho halyeygan inqimaasiga ah ayaa idaacadda islaamiga andalus u sheegay inay saacadihii ugu horreeyey ee weerarku ay ku guulaysteen inay gudaha u galaan dhismaha ayna madaxa ka guraan murtadiintii goobta ku caweynayay wuxuu sheegay inuu ka dul tillaabsaday bakhtiga dhowr askari oo ka mid ahaa murtadiinta ayna qanimaysteen hubkii iyo rasaastii ay ku dagaalamayeen murtadiinta aan dhegaysanay inqimaasigan oo gudaha dhismaha ka soo tabinaya howlgalka ay fuliyeen isaga iyo halyeeyadii ku wehelinayay weerarka hawlgalka horta kowdii amaliyada ku bilowdo amaliyada ku bilowdaya marka kabaad wax waraan dhex galnay gabalka ilbaabka jeesurin ilbaabka waa yarka dagaalnay oo ba- banaanka baabur eewal meel baabur ka tuurnay muddo kooban baa dadiideen haddana kora horaan galnay hotelka haddana ka jarnay daarna meel yoos ku fadhiyaan oo dhul kor galnay meel laba ku tuugin horta muslimiintaas meelana inin docan oo obanin badan oo gabalka gees maanta waa ka diili wadanka inila jeedo ka kasi jeedo u qeyb galo lafada horta gaar oo heerta jeer inilaa dhaaw ee jeer hadda dhamaystir fara usoon insha allahu hal bashaara so hal ani baa doocada doona nin badan shan shan hal barto meelala yaalan oo mid gida leeyaha ka dhaafin iyo iyo afar hartan leh ha guri waa lu wareey koor si lu wareeyna gurihiisa hankalena oo koobaha yar jeerka jarana dagan usoon insha allah howlgalkii inqimaasiga ee xalay lagu qaaday dhismaha beej v u ee magaalada muqdisho ayaa mar kale murtadiinta xasuusinaya inaysan hooy iyo harsi ku heli doonin magaalada muqdisho iyo goob weliba oo ay gabaad ka dhigtaan halka sidoo kalena uu sii xoojinaya dhambaaladii dhiigga ku qornaa ee ay horey oga tageen halyeyadii istishaadiyiinta ee ku taagnaa ugaarsiga madaxyaweynta murtadiinta jazaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan guud ahaan warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andulus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo waxaa inoo suurtageli waan ugu mahadcelinayna allah subxaana wa tacaala walaalahayaga muslimiintu aad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubarak